بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله الحديث السابق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlaه عليه وسلم arbacun man kuna fiihi qofar afar qofka ay ku sugan tahay kaana munaafiqan khaalisa wuxuu noqonayaa munaafiq barax la' waman kaanat fiihi khaslatun minhunna qofkay ku sugan tahay hal khaslo oo khasladaha afartaa ka mid a kaanat fiihi waxaa ku sugnaanaya khaslatun khaslad oo min annifaaqi nifaaqa ka mid a xataa yadacaha ilaa uu ka tago idaa tumina haddii la aamino khaana waa khiyaanaa waidaa xadata hadduu sheekeeyo kadaba been ayuu sheegaa waidaa caahada cahdi iyo heshiis hadduu galana qadara waa dhakraa oo waa khiyaana waa ka baxaa waidaa khaasama haddii uu doodana fajara xaqa ayuu ka leexdaa dooda uu doodayo muttafaqu calayhi xadiidu cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay afar khasladood afartan khasladood qofkii laga helo wuxuu noqonayaa buu yidhi munaafiq baraxla macnaha waa munaafiq saafiya nifaaqiisu uu yahay mid khaalis ah haddii afartan mid ka mid a laga helo qofkana munaafiq khaalisa noqon maayo laakiin wuxuu noqonayaa nin ay ku jirto sifo ka mid a sifaadkii munaafiqiinta lagu yaqiinay waxaa ku sugan sifo ka mid a sifaadkii munaafiqiinta lagu yaqiinay afarta arrimood nebiga calayhi salaatu wasalaam waa sheegay arrinta koowaad waxa waay haddii la aamino waa khiyaana hadduu sheekeeyo been ayuu sheegaa hadduu cahdi galo cahdiga waa ka baxaaho ma dhowro ma ilaaliyo hadduu dad la doodayo ama wax laysku qabto lagu murmayana xaqa ayuu ka iishaa ou ka leexdaa afartaa sifo waa afar sifo ee munaafiqiinta lagu yaqaan xayiirkan markay culummadu sharaxayaan waxay yidhaahdeen nifaaqa uu nebigu sheegayo sala allahu calayh wasalam waa annifaaqu alcamali ma aha nifaaqa ictiqaadiga ma aha waa nifaaqa camaligaa wey markuu leeyahay qofkii afartan ku sifooba kaana munaafiqan khaalisan macnaheedu waxa waa mushaabihan lilmunaafiqiin waa mid shabbahaya oo u eg munaafiqiintii ictiqaadiyiinta ahaa afartan sifo asal ahaan waxaa iska leh munaafiqiinta ictiqaadiyiinta nifaaqa laba qayboodu u qaybsamaa midna waa camali midna waa ictiqaadi nifaaqa ictiqaadiga waxaa waaye qofka inuu baatinka ka aaminsan yahay kufri iyo gaalnimo islaamnimona uu daahirsanayo gaalnimo uu qarsanayaa islaamnimona waa muujisanayaa nifaaqaasi ictiqaadi baa leedahay waa gaalnimo waana kuwa allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay inay ku sugan yihiin ama ay gelayaan fi darki اlasfali min annaar munaafiqiinta ictiqaadiyiinta ah wey waana kuwii cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam joogay oo cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul oo odaga u ahaa qoladaasi iyo wixii la nooca nifaaqooda waa mid ictiqaadiya waa gaalnimo la qarsado islaamnimona la muujisto qoladaasi markaa ayagu gaalo waaye fi lxaqiiqa waxaa lagula mucaamalayaa markii adduunyada la joogo mucaamalatu lmuslimiin sida nebigu kula mucaamali jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin fii xaqiiqati اlamri gaalad waay gaalnimo qarsanaysa nifaaqa labaadna waa midka camaliga ah camaliga marka waxa waaye camal ka mida min acmaali اlmunaafiqiina اlictiqaadiyiin ayuu qofkaani la imaanaya camal ka mida acmaashii lagu yaqiinay munaafiqiintii gaalnimada qarsanaysay ayuu qofkaani la imaanaya camalka nifaaqaasi waxaa la yidhahdaa waa mid camali ah ma aha mid ictiqaadiya macnaheedu waxaa waaye mid lagu gaaloobayo ma aha nifaaqii gaalnimada ahaa ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy marka afar qofkay ku sugan yihiin kaana munaafiqan khaalisan munaafiq khaalisa wey culimo fara badan uu ka mid yahay alimaamu الnawowi alimaamu اlqurطubi iyo kayrkood waxay yidhahdeen kaana munaafiqan khaalisan macnaheedu waxa waa kaana mushaabihan lilmunaafiqiin munaafiqiintii ayuu shabahay oo arrimahan afarta ah munaafiqiintii gaalada ahaa ee gaalnimada qarsanayay ayaa lagu yaqiinay ayaguu shabbahay qofkan qofkii afartan laga helo qofkii afartan mid ka mida laga helana waxaa ku jira camal ka mida acmaashii munaafiqiinta lagu yaqiinay ayuu ku sugan yahay waa khasla min annifaaq macnaha waa sifa min annifaaq sifo ka mid ah sifaadkii munaafiqiinta iyo ahlunifaaqa ayuu ku sugan yahay xataa yadacahaa ilaa uu ka tago khasladaha ama khaslada markaa uu ku jiro ilaa uu ka tago afarta qofku hadday u kulmaan uu noqonayo qof shabbaho munaafiqiinta ama nifaaqiisa uu noqonayo mid khaalisa midda koowaad waa idaa tumina khaana waxaa lagu bilaabay haddii uu haddii la aamino ammaanada waa khiyaana wax ammaana ma galo wixii loo dhiiba loogu imaamaayo wixii lagu aamino ayadoo saafigo wixii sidiisi sidiisa ay yihiin loogu tegi maayo haddii la aamino waa khiyaana sifadiisa waa macnaheedu ma aha markii la aaminay ayaa khiyaanadu ku dhalatay ma aha haddaad aragto qof wax khiyaanaya marka hore usan aamin ahayn wax qof wax khiyaanaya haddaad aragto marka hore usan aamin ahayn ولذلك عمر رضي الله عنه waxaa laga soo نqلiyay inuu yihi mا khاana أmين qط qof آamina weligii wax ma khiyaanin buu yihi qof آamina wax ma khiyaano laakiin qofkan wax khiyaanaya waxay daliil u tahay markiisa hore inuu khaa'in ahaa intaadan aaminin ka hor xataa khaa'in buu ahaa ee hadduu aamin ahaan lahaa wax ma khiyaane munaafiqiintu marka khawano waaye sifaadka lagu yaqaana munaafiqiinta waxa waaye inay khawano yihiin dad ahlulkhiyaana inay yihiin oo dadka khiyaana qofkii marka sifadan ku sifooba munaafiqiintii waaweynaa ee gaalnimada qarsan jiray sifadooda sifo ka mida ayuu ku dhacay uu la yimid ida tumina khaana haddii la aamino ammaanada waa khiyaana sifadan waa sifo aada u badan ehelkeedu hadda aad ay u badan yihiin walidaalika zamanka hadda la joogo waxaaba yar qof la aamini karo qof la aamini karo waaba yaryaah waxaa batay dadka wax khiyaana ayagoo isticmaalaya usluub walba iyo dariiqo walba ay wax ku khiyaani karaan meeshuu isleeyahay ama jihaduu isleeyahay bulshadu waa kugu aaminayaa ayuu uga imaanayaa markuu rabo inuu wax khiyaano dadka qaarna waa mutafaniniin fi lkhiyaana aaday ugu ugu xeel dheer yihiin qaababka wax loo khiyaano iyo sida dadka loo siro qaar waxaad arkaysaa markii ay aami arkeen inay maaragtay bulshada iyo dadka muslimiinta ahba zayiga iyo qaabka ahlulcilmiga iyo dadka saalixiinta ah inuu yahay qaab la aamini karo qaara isku soo ekaysiiya asoo khaa inuu garka daysanayaa qamiisna waa soo gashanaya cimaamadna waa soo huganayaa markuu dadka arkana waxaa laga yaabaa inuu afka ka dhaqdhaqaajiyo isleeyahay nin cibaado badan waa halagu yidhaahdo tasbiixda aan afka ka qaadin inuu wax khiyaanuu rabaa markaasuu qofku intuu imaado tijaaraan ku jira ganacsi baan ku jira halkaasi halkaasaan wax ka wada dadku waxay marka sheekhan maasha allah wixii loo dhiiba waa loogu imaanaya ayagoonba iska fiirin yaa kaa damiinaya yaa kaa mas-uula aan dhihina waxay hayaan faraha u gelinayaan waa khaa'ine laba luuqu kala baxaya ama wuxuu leeyaha waa ku shaqeeyaa lacagtii waana beena kuma shaqeeya waa cunaa dadka hantidooda cuna wax badanay dhacday dad badanoo zayiga iyo qaabka wanaagsan dadka ku khiyaana zamanka marka khiyaanadu aaday u badan tahay waana sifa min sifaati lmunaafiqiin ammaanaduna waa culusta haddii wax lagugu aamino waxaa laga rabaa wixii lagugu aamino inaad iska ilaaliso haddii kale marka horeba aad iska ilaaliso inaad ammaanadaasi dusha aad u ridato ama aada qaado laakiin wixii lagugu aamino inaad khiyaanto waa dembi aada u weyn ida tumina khaana rasuulkuna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam intaanan qiyaamuhu dhicin ka hor inay imaan doonaan sanawaad khadaaca wuxuu yidhi qabla saaca سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة وعور ساعة قيام وحا كهرية سنوات خداعة أي خداعة أهلها سنوات أيها وحما خيانان أي وحا وحخيانة وأهل كيدي ذاتك كنا الوقت كاس كل حجر سنوات كاس saacadda qiyaama waxaa ka horeeya sanawaad dadkoodu ay khiyaano badan yihiin markaasaa waxaa la aaminayaa buu yidhi kii khaa'inka ahaa waxaa la aaminaa khaa'inkii khaa'inku waa amiin kii amiinka ahaa ee in wax lagu aamino mudnaana waa khaa'in oo waxaa loo arkaa inuu yahay mid wax khiyaanaya kuwa aan caqli lahayn oo maangaabyo ahna waxay ka hadlayaan buu yidhi arrimaha caamka ah oo dadka muslimiinta ka dhexeeya waxyaabahaas waa min calaamaati saaca khiyaanadu marka inay badato waa calaamad ka mid a calaamadaha qiyaamaha calaamadaasina hadda waa mid daahira oo muuqataba ida tumina khana waidaa xadaa hadduu sheekeeyo kadaba been ayuu sheegaa beentuna hadda aaday u badan taha hadduu sheekeeyo hadallo beenuu ku sheekaynaya qisooyin aan jirinuu dadka uga sheekaynaya waxaan dhicin uu uga sheekaynayaa waxyaabo fara badan oo beena ayuu soo warinayaa beenna waxaa ugu weyn alkadib cala allahi wa calaa rasuulihi sala allahu caleyh wasalam in allah iyo rasuulkii lagu been abuurto been ka weyn ma jirto inaad allah u nisbayso wuxuusan alla dhihin ama ilaahay aada u nisbayso wuxuusan amrin aad tiraa ilaah baa amray waa allad ku been abuurantay ama aad tidhahdo ilaahay baa sheegaan xarimay asagoon ilaahay xarimin waa acdamu danbi wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun alkadib calaa rasuuli illah isna waa dembi aad u weyn rasuulkaoo lagu been abuurto sala allahu calayh wasalam oo la yidhaha rasuulkaa waxaas yiri ayadoon rasuulka usan dhin calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii igu been abuurta buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo u bareeraya been abuuradkaasi ha u diyaargaroobo meeshuu jannaarta ka geli lahaa sababtuna waxaa waaye markii rasuulka wax loo nisbeeyo lama mid ahan in cid dadka kale wax loo nisbeeyo oo nabiga asaa sheego calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday anigoo laygu been abuurto ma lama mid ahan buu yidhi dadka kaleo lagu been abuurto markii rasuulka waxaan yidhi la yidhahda calayhi salaatu wasalaam waxaasi maxay noqonayaan sharci iyo diinay noqonayaan ee rasuulka alayh salatu wasalaam ilaahay wuxuu la soo diray diinkan shareeca ilaahay la soo diray waxaad u nisbaysahay sharci bay noqonayaan qofkaasi dembi weyn buu galay marka waxaan sharci ahayn ayuu ummaddii sharci uga dhigay guud ahaanna beentu waa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ayay beentu ka mid tahay beentana waxaa la yidhaahdaa shayga in laga waramo laga hadlo loogana hadlo calaa khilaafi lwaaqic waaqici wax khilaafsan ayadoo loo bareerayo loo qasdayo alikhbaaru can اshayi calaa khilaafi lwaaqic shayga in laga waramo loogana waramo waaqica si khilaafsan camdan ayadoo loo bareeraayo beentu waa middaas wixii baad ka hadlaysaa say u dhaceen siyaan ahaynna waa uga hadlaysaa waana u bareertay inaad sidaa uga hadasho camdan maxaa ku baxaya khata'aa ku baxaya khata'aasi been lama yaraado beenta muxaramka ee madmuumka ma aha maalan qof waad aragtay kor ka soo socda markaasaa tidhi ninkaa soo socda waa muxamed uu kuula muuqday ama koraad inta ka aragtaa waxaa tidhi moxamed oo safar ku maqnaa ayaa yimid markii la baarana waxaa caddaatay inaana maxamed imaan khilaafulwaaqic waayo sooma waxaad ka warrantay waaqici waa khilaafsanta laakiin markuu lahaa maxamedaa yimid ma u bareeray inuu warkaas sheego mase waa u mooday wuu u mooday waa calaa wajhi lkhatawa taasoo kale been xaaraamtaa ma aha taasi khata baa la yidhaha waa qaldamaa la yidhaha qofkaas ee lama yidhaha beenuu sheegay oo beentii muxaramka ahayd ma aha maxaa yeele wuu ismoodsiiyey nin u eg u arkay markaasuu is yidhi ninkii hebelaa baa yimid qofkaasi dembi ma lahan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na khata'a buu ku dhacay waa gafe beentu waxa waaye wark inaad shayga ka waranto si khilaafsan waaqicana aada uga hadasho adigoo u qasdaayo u bareeraya oo wahmi iyo khata midna aysan kaa ahayn de beentaasi waa kabiira min alkabaa'ir waana sifa min sifaati almunaafiqiin idaa xadatha kadaba haddii uu sheekeeyo been ayuu sheega munaafiqiintaana arrintaa caan ku ahaa وإذا عاهد غدر رواية حديث أبي هريرة وكجرت بدلك وإذا عاهد وإذا وعد وإذا وعد أخلف علماء قار وحي كدغين لبا خصلدو كلا دوان قارنا وحي إرادين ورواية الحديث بالمعنى وحديث أبي هريرة أي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص روادي ورسي لبدا حديث ayaa khasladan markay marayeen qaar waxay ka cabireen waa idaa caahada qadara qaarna waxay ka cabireen waa idaa wacada akhlafa haddii la yidhaha waa riwaaya bilmacnaa waxaa la rabaa haddee middii markaa la sheego in midda kale ay soo gelaysaa la rabaa ma isa soo gelayaan culamada qaar waxay dhahan waa la is soo gelin karaa oo qofka hadduu dadka inta ballamiyo ballanta ka baxo iyo cahdiya heshiis hadduu galo heshiisku ka baxo waxay yidhahdeen waa isa soo hoosgeli karaanoo waa isku mid oo waa qof un ballan ka baxay ilaa cahdiga heshiisku ballamahu ka mid yahay cahdiga heshiisku ballamaha ayay ka mid yihiin qaarna way kala duweeno waxay yidhahdeen cahdiga waxaa laga wadaa heshiisyada la galayo ee caamka matalan muslimiintii iyo gaaladii ayaa heshiis galay heshiiskaasi gaalada matalan mu'tamaniinta ah yacni gaalada oo ahludimaha ah ama gaalka mu'tamanka ah ama midka mucaahadka ah heshiisaa lala galay heshiiskaasi waqti baa lagu heshiiyey muddadaasi inaan la isku xadgudbin matalan waa tusaale ma bannaanta in la khiyaano haddii heshiiskaasi lala galo ma bannaan haddii la rabo in heshiiska looga baxo ama aan heshiisku sii socon ama laga boqo inay ayaga khiyaano sameeyaan waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa ina allaha laa yuxibu lkhaa'iniin ilaahay khaa'iniinta ma jecla haddaad ka baqdaan inay idin khiyaanaan oo aad ka cabsato nebi maxamedow inay khiyaano ayaga xaggooda ka timaado fanbid ilayhim calaa sawa yacnii waxa way heshiiskii u celi oo u iclaami heshiiskii inuu buray wax heshiisan hadda wixii ka dambeeya uusan jirin waxaa la diidayaa khiyaanada haddii marka cahdi heshiis uu jiro in cahdigii iyo ballamihii heshiisyadii laga baxo oo khiyaano la sameeyo waa sifa min sifaati almunaafiqiin waidaa caahada qadara ay khana qadar qadrigu waa dhagar qofkii heshiiska kugula jireen kaa filanaynin inaad khiyaano ku samayso inaad dhagarto inaad dhagar ula timaado waidaa wacada akhlafana waxay ku macneeyeen waa ballamaha caadiga ah ee la gelayo waqti aad ku ballanteen maalin aad ku ballanteen inuu qofkii ballantii uu ballamay ee uu kula galay si bareera uga baxo asagoo wax cudurdaara lahayn waidaa khaasama haddii uu doodana fajara alfujuur waxay culummadu ku macneeyeen waa almaylu can اlxaqi wاlاxtiyaalu fii raddihi waa xaqoo laga iisho iyo in loo xeeladaysto sida xaqa loo celi lahaa xaqii buu ka leexday wuxuuna u xeeladaysanayaa suu xaqii u radin lahaa u celi lahaa waa fujuur hadduu doodo fajara macnaha maala can ilxaqi wey xaqii buu ka leexdaa waa barbar maraa xaqa sifadaanna waa sifo dadka qaar ay ku sifoobaan khaasatan cinda almukhaasama qofuu la doodayaa wuxuu rabaa inuu doodii uga qaalib noqdo wuxuu rabaa inuu doodii uga adkaado markaasu wuxuu isku dayayaa wax walba uu uga adkaan karo inuu raadiyo qofkii oo xaqa u sheegaya ay wuxuu isku dayay inuu xaq uu sheegay ku celiyo asagoo markaa usoo maraya xeelado kale iyo waddooyin kale waa sifa min sifaati almunaafiqiin haddaad doodayso waxaa la rabaa xuduudda sharciga inaadan ka tillaabin diinta markii la aruuriyo usuusha diinta waxay ku aruureysaa saddex arrimood alqowl waalficil waanniya saddexdaasay ku aruureysaa arrimaha nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexdaba way taabanaysaa fasaadu lqowl waa beenta idaa xadada kadaba ile beenta waa qowli fasaadu اlficli waa qadriga iyo cahdiga iyo ballamaha cahdigoo laga baxo khusuumada ayada waxay soo gelaysaa qowlka niyada waxay yidhahdeen culummada waxaa niyada soo gelaya waidaa wacada akhlafa oo sidee niyada u soo gelaya waxay yidhahdeen wacdigaa nebigu uu sheegayo uu leeyahay qofka munaafiqaa hadduu ballan galo waa ka baxaa macnaheedu waxaa weeye marka hore u niyeysnaa inuu ballanta ka baxo hadda ka horna waa sheegnay waidaa wacada akhlafa markaan laga hadlayo sideedaba qofka markuu ballan galo saddex qaybooday noqotaa marka hore uu ballanta galaayo inuu ula jeedo oo hadafkiisu ay tahay inuu ballantii fuliyo waa ballanteen ballantii inuu fuliyo ka go-an waa kala tagteen kadib gadaalaa waxaa uga soo dhacday inuu ballantii kaaga baxo markii ballanta la galaayay go-aankiisu wuxuu ah inuu fuliyo markuu kaa tegay kadib waktigii ballanta iyadoon la gaarin ayuu wuxuu go-aansaday inuu ballantii kaaga baxo wax cudurdaara ma leh ballantii inuu ka baxana waa go-aansaday sidaasaana ballantii ku baxday ay ku burtay oo ballantii meesha uga baxday waa xaalad xaaladda labaad marka koowaad oo ballanta kula gelayay niyadiisu waxay ahayd inuu ku meermeeriyo iska kaa daba wareejiyo ee ujeeddadiisu maba ahayn inuu ballan kuu fuliyo waa kula ballamay laakiin niyadiisu wuxuu kuu sheegaya iyo wuxuu niyeysan yahay waa kala labo ballanta uu kula galaya iyo sida uu damacsan yahay waa kala labo waa marka hore kula ballamaayo aan daacad ka ahayn ballanta waa xaaladda labaad xaalad saddexaad waxa waay wuu kula ballamay inuu fuliyana waa go-aansaday go-aankaasna waa ku taagnaa laakiin waxaa ku dhacay wax cahdigii ama wacdigii iyo ballantii ka sarfiya sida maalan culays ka weyn ballankaaga inuu ku yimid qofki geeri baa gashay waktigii ama maydow wax ka soo aasay waa tusaale waktigii aada ballanteen waa ku soo gaari waaye ama waa hilmaamay oo cahdi wacdigii iyo ballankii gebi ahaanba maskaxdiisa waa ka baxday saddex xaaladood waayo soo maaha labada xaaladood oo hore xadiidkay soo gelayaan waidaa wacda akhlafa xaaladda dambe laakiin oo qofkii wax ka sarfiyey cudurdaar ama xanuun ha noqdo ama hilmaam ha noqdo iyo wixii la mid ah ay ku dhacaan ma soo gelayaa xaaladda saddexaad xadiidka ma soo gelayo maxaa yeele xaaladdan saddexaad qofku waa macduur hadduu hilmaamana haddee waxyaabaha insaanka laga rafciyey ee awooddiisa ka baxsan hilmaamkaa ka mid ah ilaahayna uu yidhi subxaana wa tacaala ama uu ballan qaada inuu u dhaafay addoommada laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطa'na ilaahu ha noo qaban haddaan hilmaamno ama aan gafno allana waa ballan qaaday oo wuxuu yidhi qad facaltu waan sameeyey buu yidhi arrinkaa waa idinka aqbalay waan idinka yeelay calaa kullin hadduu qofku macduur yahay laa yukallifu allahu nafsa ilaa wasaha laakiin inuu u qasdo inuu ballanta ka baxo ama qasadkaas gadaal ha ka yimaad ama hore ha ka yimaadee xadiidkuu soo gelayaa waana calaama من علامات المنافقين وإذا وعد أخلف متفق عليه الحديث الثامن وحور حديث السديدات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم شيطانك أحدكم بو إيمانيا فيقول وحليه من خلق كذا من خلق كذا وحيا أبو ري وحيا أبو ري xataa yaquula ilaa uu yidhahdo man khalaqa allaha ilaahay yaa abuuray faidaa balaqahu hadduu gaaro heerka hadduu gaaro falyastacid billaahi ilaahay shayطaan ha ka magan galo walyantahi hana ka reebtoomo wixii niyadiisa soo galay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku jirta falyaqul ha yidhaahdo aamantu billaahi warusuli- waru- warusulihi allah iyo rusushii ayaan rumeeyey ha yidhaahdo wa fii lafdin laa yazaalu nnaasu dadku ka zuuli maayaan yatasaa'aluuna inay isweydiinayaan xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan man khalaqa allaaha ilaahay yaa abuura ilaa ay yidhaahdaan yacni waa waswaas shaydaanku uu ku soo ridayo xadiidkan riwaayado badan uu leeyahay riwaayadaha qaarkood waxaa ku jirtay inay saxaabada ridwaanullaahi calayhim yidhaahdeen rasuulka ilaahayo innaa najidu fii anfusina maa maa yatacaadamu axadunaa an yatakallama bihi innaa najidu fii anfusina maa yatacaadamu axadunaa an yatakallama bihi فقال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان قال ذاك صريح الإيمان نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي ووحي ويدين وحي هذا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به رسولك إلهي وحى دريمينا ونفتنا أن كهلينا wax axadkeen ay ku weyn tahay inuu ku dhawaaqo waxay nagu culustaa inaan ku hadalno ayaan de nufuusteenna ka dareemaynaa on ka helaynaa nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi waqad wajadtumuuh arrintaasi ma hesheenoo ma dareenteen markaasay yidhahdeen nacam markaasuu yidhi daaka sariixu liimaan kaasi waxa waaye buu yidhi iimaanka midkiisa cad ee waadixa waaye buu riwaayad kale waxaa nabiga wax laga weydiiyey can ilwaswaas can ilwaswasa faqaala tilka maxdu liimaan waa iimaan barax la buu yidhi arrintaasi arrintaasi waa iimaan barax la waa iimaan saafiya waxaasoo dhan waa riwaayadaha xadiidu abi hurayra xadiidkan sheikhu noo sheegay riwaayadihiisa qaybo ka mida waay arrinta ay leeyihiin waa inaan ku dhawaaqno way nagu weyn tahay waa arrintan man khalaqa allaaha ilaahay yaa abuuray inay niyaddaada kusoo dhacdo waa arrin culus waa arrin weyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaas wuxuu ku daaweeyey saddex arrimood arrinta koowaad waxa waaye alisticaada billaah in ilaahay laga magan galo waswaaskaasi arrinta labaad waa alintihaau can dalik in laga reebtoomo oo laga haro arrinta saddexaad waxa waaye aliimaanu billaahi wa rusulihi allah iyo rusushiisa in la rumeeyo oo qofku yidhaahdo aamantu billaahi wa rusulihi inuu yidhaahdo saddexdaasuu nebigu ku daaweeyey calayhi salaatu wasalaam arrintan waxyaabaha markaa waxaa qalbiga qofka ku soo dhacaya ou shaydaanku ku soo ridayo shaydaanku wuxuu rabaa inuu ku kadiyo marka hore wuxuu kaaga bilaabayaa yaa dhulka abuuray waxaa leedaha allah baa abuuray waa musallam cirka yaa abuuray suu kuwooda wuxuu leeyahay koonkan waa garanay ilaaha abuuray horta ilaahay asaga yaa abuuray halkaas markuu kula gaaro ilaahay ka magan galo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dheh arrintaasna ka reebtoon ka reebtoon macnaha waxaa laga wadaa iska dafci waa waswaasa naftaada kala dagaalan qalbigaaga inuu soo galo kala dagaalan arrinta saddexaadna waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi wa rusulihi waxaas markay kugu soo dhacaan acuudu billaahi min ashaytaan arajiim aamantu billaahi wa rasulihi dheh qalbigaaga iyo niyaddaadana ka jar riwaayadaha kaluu nebigu leeyahay waa sariixu liimaan maxaa laga wadaa see sariixu liimaan u tahay qofka waswaas galay waswaaskaasoo weliba aan sahlanayn oo ah yaa ilaahay abuuray inuu shaydaan qalbigaaga ku soo rido culummadu laba macnay ku fasireen sariixu liimaan iyo maxdu liimaan wuxuu nebiga ula jeedo sala allahu alay wasalam qaar waxay yidhaahdeen ujeeddada rasuulku waxa waaye atacaadum yacni tacaadumu dalika alamr fii quluubihim arrintaasi inay quluubta saxaabadu ku weyn tahay ama qofkii hadalkaasi qalbigiisa uu ku soo dhacay inay ku dhawaaqaan inay ku weyn tahay taasaa maxdul iimaan ilan xadiidka waxaa ku jirtay inay yidhaahdeen innaa najidu fii anfusina maa yatacaadamu axaduna an yatakallama bih waa ku weyn tahay bay yidhahdeen soo maahan axadkeen inuu ku dhawaaqo weynaanta arrinkaasi ay weyn tahay oo idinku weyn tahay inaad ku dhawaaqdaan ayaa waxay tahay sariixuliimaan ama waa maxduliimaan inay idinku weynaataa maxduliimaan macnaha labaadoo lagu macneeyo waxa way waswaaska shayطaanka oo waswaasinayo ciddii uu ka quusta inuu baadiyeeyo shayطaanku markuu qalbigaaga ku soo ridaya man khalaqa allah waa maruu ka caajizay inuu ku lumiyo idan arrintaasi shayطaanku wuxuu ku waswaasiyaa liman ayisa min iغwaa'ihi macnaha labaad waxa waye aلshayطaanu inamaa yuwaswisu liman aysa min iغwaa'ihi wa idlaalih shayطaanku wuxuu waswaasiyaa ciddii uu ka quusto inuu baadiyeeyo uu ka quusto inuu ku baadiyeeyo inuu ku lumiyo waa ka caajizo waa awoodi kari waaye awooddiisu maxay ku soo aruurtay marka inuu ku waswaasiyo oo ou ku yidhaahdo man khalaqa allah marka rasuulku wuxuu leeyahy sal lla alay slam inay qalbigiinna ama niyaddiinna ku soo dhacdo ama shaydaan uu idinku waswaasiye man khalaqa allah waa sariixu liimaan waa maxdu liimaan waa iimaan baraxla oo saafiya oo tusinaysa shaydaanku inuu idin baadiyayo inuu ka quustay waxaana macnaha labaad xoojinaya riwaayad uu nebigu yidhi sala اllah alay slam alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa waxaa mahadi u sugnaatay allihii dhagarta shaydaanka u celiyey waswaas inay ku soo aroorto alxamdu lilah aladii radda kaydahu ila alwaswasa waxaa mahad leh allihii dhagartiisa waswaas u celiyey macnaha wax kale waa awoodi waaye dhagartii shaydaan oo dhan waxay ku aruurtay inuu waswaas qofka qalbiga uga tuuro allahaasaa ma hadda iskale wey hadalkan wuxuu xoojinayaa marka macnaha labaad ee markuu nebigu leeyahy waa sariixu liimaan macnaheedu waxa waaye inuu idin waswaasiyo uu yidhahda man khalaqa allah waxay daliil u tahay iimaankiinu inuu xoog badan yahay laakiin iskaga dafciya waswaaskaas saddexdan arrimood oo xadiidka lagu sheegay acuudu billahi min ashaytaan arajiim inaad tiraahdo inaad niyadaada ka jarto inaad tiraahdo aamantu billaahi wa rusulihi inaad tiraahdo saddex arrimood iskaga jaraysaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin